waa toddobaad kale iyo silsiladeennii xiisaha lahayd ee gobaad waxaa xilliyadan u dambeeyey socday doodo kala duwan oo u dhexeeya wiilashii iyo hablihii waxa aad loo weeraray abwaan cali goox oo ku sugan dalka fiinland oo u hadlayey odayaasha ladan ee lacagta haysta gaar ahaan hablaha ayaa si adag ugu jawaabay oo waxaan odhan karaa odayga meesha waxbaaba ka raacay wuuse soo rogaal celiyey oo hablihii iyo wiilashii maansooyinka u soo diray mid walba intii uu odhan karayay ayuu yidhi aanse ku horraynay dalka norway waxaa maansada ka soo diray siciid jaamac maxamuud wuxuu isweydiinayaa oo horta hal abuurkii silsiladan bilaabay xaggee ayuu ku dambeeyey caashaqiisiisa miyuu kura sidoo kale wuxuu fariin u dirayaa hal abuurkii ku sugnaa dalka bakistan irguduudda galabtii gudcur baa ka daba yimi waagoo guduutiye galac subax ayaa tidhi gabayguna sidiisaba haddaan garasho loo tirin gacmadaalis maahae guul laguma kala helo lagaada gebigeed waa laga gayoodaa sidii guurtii oo kale ayaa loo gardaashaa gocashaduna waa ceeb jiibsadaan giraanta ah heelladan gamaamadan markaan soo gunaanaday gees kale ka furatoo daadkiina soo galay waa su-aalo gaabane ninkii gabayga furay meh caashaqii miyuu guray isagaan god lagu ridin miyuu samir guddoonsaday hamigii ma gaarine himiladii ma gara maray gundhigeedu wuxuu yahay galaayuuska hadalkiiyo gunnaa kuu aroortiyo gabadhaysa siisiya gaari baa ku doontiyo gobaad baa sugaysaa cabdiyow galgalashada falaaran go-ayn baa geesahaaga taalloo meeshu waa garciideed haddaad tidhi gab soo sheeg v o eeda soo geli gabagaba rogaal celingeed meel ka baxay oo guud ahaan bislaado gurashada diyaar u ah ninkii maalka geliyeyna gacaltooyo awgeed uu jacay la gorongolay ilma gobo ka soo tidhi gal xareed la jiibsaday xariif lagu gamaamaday gaaf loo sameeyo gal biskiina uu dhacay dhallinyaradu goobtaa gabayada sabciinka galab ay ka tiriyeen bal inaa gurracan tahay bakistaan usoo gurmo wax loo garaabaa howraaraha guud hadda gaaxda joogtaan uga sii gudbaya halgandheer ma aad gudan halka guushu halka guushu kaa taal gacallow ma aa garan googaada heellada boqontaa ka goyso heegada ma aadkayn iyana waa gafkugu maqan gubaad waxay ku soo tiri haba gola kafuushe garwadkeeda hanashada gardarrada ma hiifnaa xaqa mau gargaarnaa ragga guud ahaantii waa wadagayaane arrinkaygu waa game inta ii garaabtaay abaalaan go-ayn hela waxaa guud haldhaalay geyigeenna laga helo raggu yuusan gees marin waa gabagabeeyo wakhtigiis guraayay seef dheere gaarsii ama geel ku soo faan subiciyad ku soo gabay garoof dhiila lagu shubay garow noogu heensee waddankeenna gebigii hadba goob ka soo sheeg yaxyaan kula garraadeen gundhigeeda kula wadin giraantana ku soo noqon gawaan baa ordaysaa waan garta aad buu u mahadsan yahay siciid jaamac maxamuud oo ku sugan dalka norway sidoo kalena waxaa dalka sacuudiga fariin ka soo dirtay layla cali faarax waxay talooyin u diraysaa gobaad iyada oo uga faa'iidaynaysa waayo aragnimadeeda gardaadshaha silsiladiiyo farjarow salaan guud caashacuudna gaadhsiiye inta golaha joogtana dhammaan iiga wadagee guluf iyo dagaal iyo maaha goob colaadeed ee waa gole ciyaareed kaftan godob la-aaneed dhaqankeena guunka ah waa gogoldhigiisii amran sharaf gobaad iyo gacaloy kaltuun iyo umalkhayrba geeraar hadday soo gudbinayaan geesiyaalna guudkiyo garabkooda joogaan dhaygeel sideedii suugaanta gaarka ah gobta ay wadaageen aan hoos u gudagalo gobadiyo ujeeddada waa guule mahadii mar hadday gobaad tidhi odayginiya haysto gaadhiyaal ku faanaa iima soo gurguurtee intaan gabalku ugu dhicin giriyaad cidla ahoon gaaduhu ku kala goyn ha carraabo goor hore aniguna garaadkay saaxiib gobaadey inaad gaari dumaroo runtii garasho dheer tahay kaama gaasiraayee kuu garaabi inan yahay adna gacaladaydaay iga gunud mudh igu mudan inkastood ka guurtood goobtii aad ku dhalatiyo ka hayaantay geygii inkastoo gayaankaa geesahaaga joogaan anigoo og gabadh yahay inuu calafku gaadh yahay kala geeye labadii toban gu iyo dheeraad kalgacayl godlaayo oo caashaqa ka godob galo midaan kuu gudmaynoon garanayn waxaad tahay dabarku ugu giijiyo bal haddana garwaaqsoo dadaal baa ku geyn kara guushaad haybinaysay intaan meherka guudkiiyo gundahaaga imanoo nimaan caashaq kuu gelin guri aada la degi layd adigoon gu weynayn intaad gaabis noqon layd ama aad ka gudi layd goor mugdiyo habeenkii mar kaleeto geenyooy intaad gabidhaclayn layd xusuustii guyaal iyo intaad go-an lahayd xaal goor hore ku seego qoomama ku gubi layd talo kaa guracantaa jeer dambey ku geysaa maantay kula gudboontayee fursadaha ha gees marin kalgacaylka guunkii iyo weligii ma gudho oo qalbiguu ku gaaxdaa marba soo gudlanayee wacadkii ha garab marin waayo aada gorfayseen
gundhigeeda maansada aan soo gabagabeeyey gabanada dhammaantood geesaha adduunyada gabayada ka soo diray samir iga guddoonsada geeraarka ugu sheeg aad bay u mahadsan tahay leila cali faarax toddobaadadii ina dhaafay mid ka mid ah waxaa ku baxday maanso uu dalka fiinland ka soo diray maxamed axmed cali oo ku magac dheer abwaan cali goox wuxuuna ka hadlayay in gobaadan laysku haystoba uu gacanta soo qabsan doono isaga oo ku faanay googo-a lacageed ee uu haysto iyo weliba waayo aragnimada uu leeyahay wuxuuna hablaha xasuusiyey da'da yar maahmaahdii ahayd ninku dhali kara ayaa ku dhiqi kara waan gartay hase ahaatee waa laga daba yimi warkiisaas umulkhayr xaashi daa'uud oo ku sugan magaalada hargeysa ayaa iyadu leh gaarigii haweenkee rabigay garaadkiiyo garashada ku sooraay amran gacaladaydaay farjargeli mareegtoo gabaygaagii iyo yimi inaad gaadho yurub iyo la dhangoonyaheedoo gayi wada cagaar iyo guri wacan ku nooshee guulayso abidoo kuma gaba habeenkaa geesta kale abwaanada gunta ceerigaab iyo gabiley dusheeda iyo baakistaan dusheeda iyo guud ahaan adduunka iyo garoow iyo nugaaliyo garba duurka baaq iyo gaadhayaha silsilada iyo geesiyow ismaaciil waxaad iga guddoontaan salaan guurti leedahay waa dunigu raacantoo gugeedii dhammaadoo galbatoo carowdee garka miyaa ku hayseen garhcadaaya boobsaday gaban lix iyo toban oo inta guudka loo dabay gayaankeed ka quustoo iska daanin guufiyaguna caydho qaatee lagu waayo geelii waxaan uga gol leeyahay haddii lagugu gana leeb kuma buqo gilgilashoo caloo waanad garanina waxa kula gudboonaa adoo gala maskiidkiiyo inaad guula baridaa geesta kale ismaaciil wiilashii gabyaaye habloo waad gafseen yidhi fariintaydan gaadhsii halyeeyada gabyaaye iyo ragow guud ahaantiin geesigii dhalay iyo garbahan ku duuliya waxaad tihiin gayaankay gaf idinma quudh oo caydi wayga garanuug waxseen go-an ayaa jira haddaan laysgar oodayn rinta laga gilgilanayn idinkaa xilkiin gabay sow guula muu odhan ragow gaadhayaa tahay adduunyada gardaadsho guusha loo cumaamaday maxaa keenay gocashada inay gaari oydaa ilmadeeda goboolihigaraysteeda qoysaa geenyooyinkaagii gayaankood ka maagaan gashaantima ka doortaan markaa godod la noqoteen gambadii dhaqaaqdaba waan kuu go-aa iyo gasiinkan dabtaa nacay gabaadaad ka dhigateen dhaqankeenii goyseen guulay samaysteen garaaba mehersaday gogol uma dhigaayee bal gadaal u laabtoo soo gorfeeya xaalkoo garta madasha soo dhiga goluhunay noo furan geesta kale abwaankii gabadhii lafowdee guyaal hore la duugiya raweelo goodiga godkeedii ku doontiyo godkeedii ku doontow gardarradu ma fiicnee mayti aan garrami karin ha ku guban qiyaamaha gabdhahana haddaad tidhi been bay u gunudoo runta gara maray tidhi iyadaa gasiinka iyo guriga iyo araabta iyo bartay dhaqanka gaarka ee gabdhaheenna soomaal gaar loogu hiigsado waan gartay warka umulkhayr waa cad yahay abwaan cali goox laftiisu waayadanba wuu dhegaysanayay weerarka ku socda iyo jawaabaha laga bixiyey maansadii uu hore u tiriyey haatan mar kale ayuu silsilada ku soo noqday tolow ma garooshiyo ayuu wadaa mise wuu gedbixi bal aynu isaga u dayno goobaad way tallowdo watahay inantu gudubto yuukabay gaadho la dhammaangalay tidhi aniga haykal baa guduntiiyo garabsaarku noo yaal aniga haykal baa guduntiiyo garabsaarku noo yaal yarkan jooga guriceel ibraahim waa gullaadeeyey ma garaaradii iyo gabayga wax kuu dhimay war miyaan garaadkiiyo gugul kuba buuxsanin waagii gee la dhaqan jiray gudbe maalmahoodii tacliim baanu gaadhnaa tacliim baanu gaadhnaa dayaxaanu gaadhnaa ee gogashu noo taalo gobaadeyn gobaadeyn abtay oday gaamuroo dhaco guxunshaaya maanihi afartankii baan gew idhi geedkaan qabsado beelaantii go-aysa iminkaabaan gaamuray guri aan ku wadaa geelaan ku qaadaa gogo baan haystaa madhin loo galaanahay mid kastiba ha goohee mid kastiba ha goohee gabay dhaabadiisii haddii aanan ku baas jirin haddii aanan ku baas jirin gobad waa hantiyayaa waana guursanayaa gacladana way noqon aad buu u mahadsan yahay abwaan cali goox kaltuun naasir xuseen oo ku sugan magaalada hargeysa oo waayadanba isu dhegaysanaysay doodaha isdhaafaya iyo weerarka iyo weerar celiska ayaa tidhi aniga laftayda goobtaas hadal baa iiga furan oo jawaabo badan ayaan hayaa hablo wada gubdeeqoo gaarinimo ku caanbaxay welibana guyaaladan cilmigiyo garaadkana gobanimo u dheer tahay waa gedii hadraawiyo geenyooyin quruxdiyo garashada isaga mida inay guur wadaagaan oday gabay itaalkoo garhku lowga joogo giniyaad adduun iyo gaadhiyaal ku faanoo guri weyn samaystoo cimrigiisii goostoo gebagebo adduunyada geeridiisii dhowdahay gar allee kumaan odhan hablaheena guursada da-da guushu ma aho anna guunyo lacageed u garaabi maayo adduun gelinba-an yahay garaadkaygu diidyo ninka geel dareeriyo geesleyda maalee guunyo badan ku faaniya danyaraha go-iis iyo gogoshiisa aqalkii guntiguba mid uun yahay guul laa abuurto garashada ilaahay cidi kuma gafayso guudkuu ka eegaa addoomaha gafaayiyo kuwa gaajo qaba ee misna aan ka gubanayn gacan weyna qaybtuu calafkooda geliyo taasi waa mid gooniya balse gubashadaydiyo go-aankii daraatee inta geedka lagu shiray guddi iyo hormoodiyo loo xulay guddoonada inaan gacan ku saydhniyo waxaa keenay go-ashada guunyo li-ida xoolaad iyo gabow kumuu qaban waxaanu ugu garawnoo la gartoonu yeelana weli gole lamay iman guurkuna sidaa iyo gedda ay u qaateen gunta uu ka wen yahay taba lagu gardaashiyo wuxuu leeyahay garashiyo garaad lagu xukumi karo markay tala gadoontee xaajadu guracantana hablaatii gabboodkiyo gurigiisa joogtee ku gashee ku raacdee gaajada ku samirtana iyagoon garaabayn oon gudin abaalkii get out bay yidhaahdaan bax oo guriga ii dhaaf annaguna guyaal hore waayadii gumaysiga waanagii ka gudubno annagoon gariifayn diinteenna gees marin dhaqankana guhaadayn annagaa go-aanka iyo gaadhna talada gaarkae guurka iyaga khusayso waagii godbaas iyo dumar gowrac lagu diray iyo dhabar garaaci waataan ka gudubno garta qaybayaana guri waa haween iyo waa dhallaanku weyn iyo laga guur warkii beri dumar lagu gumayn jira caqligii gudhnaan jiray murti gaaxsanayd buu maanta soo godlanayaa oo gabayo iyo hees midna gaabiskuma nihin gedda kalena maansadu way geesa badantee gurxankaan maqlaayo iyo guuxaasi waa maxay wiilashaan galbada idhi weli may garamayaan ma go-aano kale iyo xaajo ay gunteen bay geedkii la joogaan mise weli gadoodii afgobaasigii baa gaadhsiiyey maatida godka hoose lagu hubo araweelo goobtaa godobteeda yaa dhigay godka maydka ugu tegay libinlaab gaskiinii hadduu gaadhay heerkaas gartu soconi mayso gogasheenu laabane golahana inoo xidha
magaalada nairobi waxaa khadka telefoonka soo galay cabdulaahi cabdi awan oo ka soo gaadhi waayey in uu codkiisa soo raaciyo baraha isgaadhsiinta bulshada hal abuurkan ayaa wuxuu leeyahay waxaan rabaa in aan maslaxad dhex dhigo gobaad iyo wiilka ay iscallamadeen ee silsiladu ka bilaabantay ragga gabayga tiriyo bakistaan gunteed iyo gudun laba dusheed iyo guriceel hargeysiyo xamar goonyaheed iyo galbeedka ku suganow marka hore salaanguud aan gabayo tiriyo geeraar sameeye ragga goobta joogiyo gabdhaha la simanow noo bolayo xaajada ninkaas aan gedii hore aan ka gigay mansada iminkaan gufaacada gobolkaygi soo rogay gabadyahay griig iyo galbeed iyo ilaa yurub gaadhaya u dooshaay london gooyaheeda gabayada ka tirsa geesigii ku caashaqay yaxya wuu gabloolay madaa ka tiri gabax caashaq buu la golan golay gobaaday in adeer gabadhii mar hore tiri waan kaa guweynahay garaad waan ku deerahay faadumaha gees marin ha gariifin taladeed hana goynin ehelka allaa kuu gargaaro guushii ku siiyo gacantaada geliye yaxyo goob ilaa iyo gabahiir dhexdeed iyo geerigo-aan ha kaga tegin ruuxu waa waana gobanimo alla ruuxu garansiiye dhegeystayaal guud ahaanba intaas waxay naga eeg barnaamijkeenii hibada iyo hal abuurka oo toddobaad walba maanta oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a sidoo kalena qayb ka mid a aad kula socotaan barnaamijka caweyska washington tan iyo intaynu toddobaadka soo socda barnaamijkan lamida ku kulmayno waxaan iskaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh